wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare oo heliyey qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda iyo tuulada beeraha shaqooya iyo ka daafuray mashruuca waraabka soolarka cadada ku shaqeeya mashruucan ayaa lagu talagal in lagu kor lagu qaado waxsaarka beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe laguna dhiirageliyo beeraleyda wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa faafaahin ka bixiyey ahmiyadda uu beeraleyda u leeyahay mashruucani soolarka cadada ku shaqeeya isagoona ku booriyay inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan wuxuu sidoo kale wasiir ku-xigeenku sheegay in lagu kontaroolda agabka lagu wareejiye beeraleyda tuulada shaqooyaye ayna tahay inay si fiican u ilaaliyaan agabka lagu wareejiyey
maanta waxaan ku sugannahay tuulada sheeqooyaaye waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno furitaankii daafurkii mashruucan a c f ay halkan ka fulisay kaasoo ah mashruuc system lagu waraabaayo soolarada maxaa yeelay markii hore wuxuu ahaa matoor shidaal lagu shubaayo ayaa lagu waraabi jiray waxaa farxada marka in hadda aan loo gudbay in lagu waraabo sidaa arkaysaan soolarkaas ayaa matoorkan aad arkaysaan dhaqaajiyo dadkuna ku waraabaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo midooda yurub oo arrintaani dhaqaale ku bixiyey oo naga garab istaagay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hay-adda iyo iyo midooda yurub waa mahadsantihiin sida aad noo garab istaagteen beeraleyda aad mar kasta garab noogu siisaan sidii loo horumarin lahaa waxaan leeyahay marka gudoomiyaha tuulada iyo gudoomiyaha iskaashatada waxaan kula dardaarmayaa qalabkan la siiyey inay xanaanaystaan
gudoomiyaha tuulada shaqooyaye iyo sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda ayaa dhankooda ka warbixiyey agabka lagu wareejiyay nolosha ayna ka faa'iidaysan doonaan ayna ka bixi doon dhibaatada ay ku qabeen matoorka jangafaaga loo yaqaana ee shidaalka lagu shubo
ilaahan ku mahadinaynaa oo marka yacni nagu galadaystay soolarkan oo marka qoraxda marka yacni oo nagu waraabinayo beerahayna asal marka matoor aa marka ku waraabi jirnay matoorkaasoo shidaal ku shubanaysid oo ninkii lahayn lacag kaa raba oo labadaas culeyso marka oo xambaarsanay hadda ilaahay waxaan ku mahadinaynahay in oo marka yacni soodar nala siiyey oo cadceedda noogu shaqaynahay lacag la-aan ah gaar ahaan waxaan u mahad celinaynahay hay-adda i c f iyo kuwii kaleo marka garbaheeda ahaay waxaan kalaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka oo marka yacni nala jira maanta iyo maxaa ilaah sheeg agaasima isku dugaha oo wasaaradda beeraha waxaan u mahad celinaa ilaah u mahad celinaa marka labaadna marka waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo hay-adda marka marka macnaha oo marka maxaa ilahan oo a c f wardi arsi wixii markaas marka oo garab ku ah oo arrintan marka kaalinka qaati
soolarkan cadda ku shaqeeya ee lagu wareejiyey beeraleyda tuulada shaqooyaye ayaa wax weyn ka tari doon waxsaarka beeraha gobolka shabeellaha dhexe taasoo qayb ka tahay sidii lagu hormari lahaa in ay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe ay wax soo saar fiican la yimaadaan si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha dalka